alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsl اllahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd darsigu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaataniyo shanaad oo suurat nisa ka mid ah waxaa laga soo hadlayay aayadihii inoo dambeeyey ay ka jawaabayeen sheegashadii ay dadka qaarkood sheegteen say iyagu rabaan iyo ididiiladoodii taasoo ilaahi subxaana wa tacaala uu ku sheegay arrintu ididiilo ma ah ruux walbana suu raba ma ah saaad sheeganaysana amaad isu haysatana wax ku socon maayaan ee ruuxii wanaag la yimaadana abaalkiisuu leeyahy ruuxii xumaan la yimaadana abaalkeedu leeyahy arrintaasaa inoo dambaysa aayaddan waxaa lagu tilmaamayaa diimaha la haysto ee dadku ay haystaan diinta xaqaa ee ugu toosnaan badan macaalimteeda iyo astaamaha ay leedahay lagu garto ayuu ilahay tilmaamaya subxana wa tacala waman cideebaa axsanu wanaag badan diinan diin ahaan diin dhankeed yaa ka wanaag badan minman cid aslama hogaamiyey wajhahu wajigiisa lilahi ilahay u hogaamiyey walxaal huwa isagu muxsinun uu yahay mid camalkiisa hagaajiyey oo watabaca raacay millata ibraahiima ibraahim diintiisii raacay xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid leexday oo diimaha xun ka leexday midda wanaagsan ee xaqa u leexday waitaqada allahu alla wuxuu samaystay ibraahiima ibraahim wuxuu ka samaystay khaliilan mid uu jecel yahay mid jacayl xeel dheer uu jecel yahay buu rabbi ka samaystay subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye dadka waxaa ugu diin fiican ruuxii ilaahay wejigiisa u hogaamiya oo ilaahay isu dhiiba subxaana wa tacaala hogaanka ilaahay u dhiibta wejiga waxaa laga wadaa shirkii o dhan baa laga wadaa ruuxii ilaahay isu hogaamiya oo hogaanka ilaahay u dhiibta isla markaa haddana muxsin ah muxsin ah yani aslama wajhahu waxaa laga wadaa inuu ruuxu ilaahay keligii u go-o camalkuu samaynayo ilaahay dartii u sameeyo niyadiisa ujeeddo kale ayna ku jirin saas waa aslama wajhahu lilah waa ikhlaaski wa huwa muxsinuna waxaa iyadana faa'iideynaysaa camalkiisa hagaajiyey oo raacay shareecadii nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatu rabbi waslamu caleyh labada subtiir ee acmaasha lagu aqbalo bay ayaddu tilmaamaysaa tiirka koobaadi waa ikhlaas tiirka labaadna waa itibaac oo camalkan inaad nebi maxamed kaga dayanaysaa in lagaaga horreeyey oo shay lagu jideeyey uu yahay ood kaga dayanaysood ku raacaysa nebi maxamed sal alay slm labadaas ruuxa laga helay yaa ka diin fiican oo weliba diintii nebi ibraahim raacay diinta nebi ibraahim ee tawxiid iyo ilaahay keliya oo lagu xirmo iyo rabbi keliya oo la tala saarto iyo alloo loo hogaansamo diintii nebi ibraahim saase dadka raacsanna waa nebi maxamed sal alay wasalam iyo ummadiisa saxaabadiisa iyo ummadiisa inta raacsan waa kan soo marnay ina wla nnaasi biibrahima laladiina itabacuuhu wahada nabiyu saase maca waladiina aamanuu wallahu waliyu lmuminiin kadib baa rabbi subxana wa tacala wuxuu sheegay nebi ibraahim calayhi salaam inuu ahaa xaniifan xaniif wuxuu ahaa mid leexda oo diimaha xun ee baatilka ka leexda allana subxaana wa tacala nebi ibraahim khaliil buu ka dhigtay khaliilka waxaa la yidhaahdaa waa saaxiibka midka kuugu xeel dheer oo saaxiibnimadiisu ay gaadhsiisan tahay inay qalbigaaga si fiican u gashay jecel yahay jacayl xeel dheer weliba uu jecel yahay buu nebi ibraahim ka dhigtay calayhi salaam rasuulkana saasoo kale u ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh kana khaliila araxmaan sida xadiiska saxiixa kusoo aroortay yani nabigu wuxu uri sal alay wasalam ilaahay baa khaliil iga dhigtay buu rasulku uri sal lay slam waman axsanu yaa wanaag badan diinan diin ahaan ama dhinac diineed min man cid yaa uga wanaag badan aslama hogaamiyey wajha wejigiisa lilahi ilaahay u hogaamiyey oo alla keligii isu dhiibayo ujeedo keliya qasad kale aan lahayn walxaal huwa isagu muxsinun uu yahay camalkiisa mid hagaajinayo camalku wuxuu ku hagaagaa sunadii nabiga in la waafajiya sal lay slm oo watabaca raacay millata ibraahima ibraahim diintiisii raacay xaniifan xaal uu ahaa ibraahim mid leexday oo xaqa u leexday baatilkana ka leexday waitaqada allahu alla wuxuu samaystay ibraahima ibraahim wuxuu ka samaystay khaliilan miduu aadu jeclay walilahi ma fi samaawaati wama fi lardi wa kana allahu bikulli shayin caliima walilahi alla keligii bay u sugnaatay maa fi samaawaati waxa samaawaadka dhexdooda wamaa fi lardi iyo dhulalka waxa dhexdooda ah ilahay keliyaa iskale wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday bikulli shayin wax walba muxiitan midkii koobay oo cilmi iyo ogaansho ku koobay ayuu rabbi ahaaday subxana watacala samaawaadka waxa dhexdooda yaalloo dhan ilahay baa iskale ayagana isagaa iskale isagaa abuurtay isagay addoomo u yihiin isagaa ka taliya isagaa maamula ilahay isagaa iskale subxana watacala lama wadaago dhulalkana sidoo kaleeto waxa dhexdooda ah waa saas oo kale allana subxaana watacaala shay walba wuu koobay aayaddu waxay faaidisay mulkiga ilaahay iyo awoodiisu say u ballaarantay iyo cilmigiisu siduu u guda weyn waa laba arrimood oo muhimo walilaahi ilahay keligii u sugnaatay yay u sugnaadeen maa fi samaawaati ciraryaalka waxa dhexdooda ah wamaa fi lardi iyo dhulalyaalka waxa dhexdooda waa makhluuqiyo dhow isagaa iskale ayib wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday muxiitan mid koobay bikulli shayin wax walba mid koobay u ahaa shay walba ilahay waa koobay subxana watacala shay ka qarsoomay ama cilmigiisa ka baxay ama ka maqnaanaya ma jiro macna wayastaftuunaka fi nisa qul illahu yuftiikum fiihina wayastaftuunaka waxay ku fityo weydiinayaan waxay kaa yani waxay ku weydiinayaan fi nisaai fi shani nisa dumarka arrinkooda yastaftuunaka yani caddayn bay ku weydiinayaan inaad dumarka arrinkooda wax uga caddayso ee qul waxaa tidhahdaa nabigo allahu alle ayaa yuftiikum idin fatwoonayo idin caddaynay fiihina dumarkaa dhexdooda dumarka arrinkooda ilahay baa idin caddayn wamaa qur-aanna wuu idin caddayn maa kiina wuu idin caddayn oo qur-aankii ah yutlaa la akrinayay calaykum dushiina fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa qur-aanka kitaabka dhexdiisa laydinku akriyeyna isaguna wuu idin caddaynay arrimaha dumarka ayib wamaa qur-aankiina wuu idin caddaynay yutlaa la akrinayo calaykum dushiina fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa lagu akrinayo fii yataama nnisaai dumarka agoontooda dumarka kuwooda agoonta dhexdooda qur-aanka laydinku akriyayana isaguna wuu idin cadday allaatii agoontaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba wixii loo waajibiyey lahunna ayaga oo watargabuuna aad nacaysaan an tankixuuhunna inaad guursataan aad nacaysaan walmustadcafiina kuwa la liitay ayagana arrinkooda waa laydin cadday fi shani lmustadcafiin fi yataama nisa lutacasanta waxaa laydin cadaynayaa dumarka agoonta arrinkooda wlmustadcafiina wa fii shani lmustadcafiinana waa laydin cadayn oo waa laydin fatwa yani kuwa la daciifsaday arrinkooda oo min alwildaani caruurta ah wa an taquumuu baa laydin fatwooni inaad istaagtaan lilyataamaa agoonta darteed bilqisdi cadaalad wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bihi isaga caliiman midkii og bu ahaa ogaan badan aayadan horey baynu usoo sheegnay waxay la macno tahay aayadii aynu ku soo marnay suuradda awalkeed oo dumarka ku saabsanaa gabdhaha yarayka ee agoonta ee gacanta lagu hayo sideedaba mujtamacii iyo bulshadii carabtu dumarka way yeesi jireen xuquuq badanay leeyihiinna way sii jireen xuquuqdoodii baa marka qur-aanku in badan u doonaya oo rabbi doonaya subxaana watacaala inuu usoo dhiciyo waxay ku weydiinayaan dumarkay wax kaa weydiinayaan yastaftuunaka waa alabun futya yani fatwo ayay ku weydiinayaan waa caddayn ee waxaad ku tidhahdaa ilaahay baa dumarka arrimahooda idin caddayn arrimaha dumarka sidoodaba iyo axkaamta ku saabsan rabbibaa idinka jawaabi oo idin caddayn qur-aan buu soo dejin axaadiistii nebigaa loo soo dhiibiy ku caddayn rabbibaa idin caddaynaya waxaa kaloo iyadana idin caddaynaya qur-aanka hadda ka hor la soo dejiyey ee dumarka agoonta ah ku saabsan muxuuha qur-aankaas aayadan ka hor qur-aanka soo dego arrintaana ku saabsanaa oo waa kaynu soo marnay wain khiftum anlaa tuqsituu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisa matna wathulaata warubac gabdhaha agoonta haddaad ka cabsataan inaad cadaalad u samayn weydaan oo meherkoodi iyo masruufkoodi iyo cadaalad samayn weydaan haddaad ka cabsataan iska daaya oo guurkooda faraha intaad ka qaadaan dumarkaa kala guursada marka aayadaasina waa idin caddayn hadda ka hor soo degtay oo arrinkan hadda aad weydiinaysaan ka hadashay iyaduna waa idin caddayn ayib waxay ahayd marka waa kaan xagga kusoo sheegnay caadadooda iyo dhaqankooda waxay ahayd ninku markuu gabadh agoon hayo gabadha agoontaana isagu uu mas-uulkaya xoolaha gabadhu ay ka dhaxashay aabaheed ama dadkeeda ka dhaxashayna uu wax ku leeyahay sida ilaadeerkeed oo kaleeto baa waxay samayn jireen gabadha hadday rabaan oo uu gabadha jeclaado inuu guursado uu guursan meherkeediina dumarka kale iyada la midkaa meherka la siiyo ma siinayo wuu guursanayaa cadaaladda uma samaynaya ka aayadii aan ku soo marnay suuradda awalkeeda wain kiftum anlaa tuqsituu baa ka hadlayso oo waxaa la yidhi guurkooda iska daaya mar haddaydan cadaaladu sameeyey tanina waxay ka hadlaysaa haddii uusan rabin gabadhan inuu guursado wuxuu ku samaynayaa wuu xanigaya wuxuu ka xayirayaa inuu nin kale guursado maxaa yeele wuxuu rabaa intay saa ku dhimato xoolahan inuu isaga u dambeeyo oo isagu wada dhaxlo marka waxaa la leeyahay dumarkan agoonta ee gacanta ku haysaan guurkoodana aydaan doonaynin ha xanigine faraha ka qaado daaya raggii guursanaya ha guursadeen waxoogaagan xoolaha ahee berrinta aad doonaysaan inaad ka dhaxashaan gabadha mustaqbalkeeda ha ugu ciyaarin watarqabuuna an tankicuuhunna yani meesha marka waxaa laga wadaa watarqabuuna aydaan rabin ama aad necab tihiin an tankixuuhunna can an tankixuuhunna saasay noqonaysa man marka taasaa la burinaya waxaa kaloo iyadana macnaha yani waxaa laydinka jawaabaya marka dumarkaas agoonta ah oo aydan siinaynin wixii loo waajibiyey oo ah meherkii ah xuquuqdoodii ah marashadoodii aydan siinaynin haddana inaad aydan doonaynin inaad guursataan xuquuqdoodina ma siinaysaan inaad guursataanna ma doonaysaan inay uun intay kuu joogto markay dhibatana aad baxashaan baad doonaysaa taa ilaahay baa idinka jawaabaya ee saa daaya wey macnaha waxaa kaleeto iyadana macnaha arrinkooda laydin cadaynaya almustadcafiina min alwildaan kuwa la daciifsaday oo carruurta ah caadadooda waxay ahayd caruurta yaryarka ah rag iyo dumartoona dhaxal lama siin jirin dhaqankooda saasu ah dhaxalka waxaa iskale ninkii xoog leh oo gaashaan qaad ah oo reerka difaaci kara dagaal geli kara oo waa dhaxalka iskale taa iyadaana waa laydinka jawaabiyo ayadana wax jira ma aha waxaa laydin leeyahay oo laydin dardaarmayaa isu taaga cadaalada oo agoonta cadaaladu sameey halkan hadda waa lasoo gaabiye wa an taqumuu lilyataama bilqisdi laakiin fii suuradan awalkeedaynu ku soo marnay axkaamta agoonta hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin iyo sidii cadaalad loogu samayn lahaa iyo sidii xoolahooda loogu ilaalin lahaa iyo xaggaan kusoo marnay macana wayastaftuunaka way ku fityo weydiinayaan oo way ku warsanayaan fi nisaai fii shani nisaai dumarka arrinkooday ku warsanayaan dumarka arrimahooday wax kaa weydiinayaan yaqul waxaa tidhahda nabigu allahu alle ayaa yuftiikum idin jawaab oo idin cadayn fiihinna dumarkaa dhexdood ay fii shanihinna arrinkooda ilahay baa idinka jawaabi wamaa kiina wuu idin jawaabi wamaa kiina wuu idin fatwoon oo qur-aanka yutlaa la akrinayo calaykum dushiina fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa lagu akrinayo fii yataama nisaai dumarka agoontooda dumarka kuwa agoontaa dhexdooda qur-aanka laydinku akrinayana wuu idin jawaabi oo aayadii suuradda bilowgeeda kusoo hormartay wain kiftuma taasina waa idin jawaabi allaatii dumarka agoonta ahoo laa tu'tuunahunna aydan siinaynin maa kutiba wixii loo waajibiyey lahunna ayag oo maxay wax loo waajib waa meherkoodii xuquuqdoodii baydaan siinaynin ayb oo watarqabuuna watarqabuuna aydaan rabin tarqabuuna aydaan rabin oo aad necab tihiin an tankixuuhunna inaad guursataan inaad guursataan ma rabtaan xuquuqdoodiina ma siinaysaan dumarka iyaga ah qur-aanka kusoo degay ee ka hadlay isaguna wuu idiin fatwona wuu idiin cadaynay wlmustadcafiina wa fii shani mustadcafiinana waa idinka fatwan maa yutla calaykum fi lkitaab kaabaa idin macnaa waxa weyaan maaragtay qur-aankaas ayaa idin fatwanaya wlmustadcafiina du fi yataama nisa bay ku cadanta wamaa kii isaguna wuu idin cadayn yutla calaykum dushiina lagu akriyayo fi lmustadcafiina fii shani lmustadcafiina kuwa la daciifsaday arrinkooda dhexdiisa qur-aanka lagu akrinayo isaguna waxbuu idin cadayn oo kuwa mustadcafiintaasoo min alwildaani carruurta oo waxay noqonaysaa marka ayadana qur-aanka kusoo degay ee carruurta la liitay ee dhaxalkooda laga qadiyey ilahay kaga hadlay waxa weeye waa midaan soo marnay oo lidakari yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayn qur-aankaasina waxbuu idin cadaynay wlmustadcafiina wa fii shani lmustadcafiina ka la akrinayo qur-aanka la akrinayo fii shani lmustadcafiina kuwa la daciifsaday arrinkooda dhexdiisa qur-aanka lagu akrinayo kuwaasoo min alwildaani caruur ah qur-aankaas isaguna waydin fatwoon oo waydin cadaynaya su-aashiina laydin jawaabtiisa weydiisanaya wa an taquumuu baa laydin fatwoon an taquumuu inaad istaagtaan lilyataama agoonta darteed bilqisdi cadaalad agoonta inaad cadaalad isugu taagtaanoo danahooda ka shaqaysaan xuquuqdooda ilaalisaan aydaan duudsiin wamaa tafcalu waxaad samaysaan oo min khayrin wanaaga fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bihi isaga caliima midkii og buu ahaaday oo ilahi subxana wa tacala waa idinka abaalmarinaya wain imraatu khaafat min bacliha nushuzan aw icraadan falaa junaha calayhima wain imraatun haddii haweeney khaafat ay cabsato min baclihaa ninkeeda xaggiisa nushuuzan naashisnimo hadday ka cabsato aw amase icraadan jeedsi uu ka jeedsado falaa junaaxa wax dembiga calayhimaa labadooda dushooda ma aha an yuslixaa inay wanaajiyaan baynahuma dhexdooda inay heshiiyaan dambi kasoo gaari maan wasulxu heshiiska ayaana khayrun khayr badan furitaanka waxaa ka khayr badan heshiiska wa uxdirat waa la xaadiriyey al anfusu nafafyaalkii waxaa lagu xaadiriyey ashuxa bakhayrnimo wain tuxsinuu haddaad wanaajisaan mucaamalada dhexdiina oo watattaquu aada cabsataan alla aad ka cabsataan ood cadaabkiisa iska jirtaan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii gun og buu ahaaday ayadani waxay dib ugu noqotay xeerkii qoyska iyo axkaamtii ku saabsanay qoyska waxaynu soo marnay qaabka loo daaweynayo haddii nushuuska iyo naashisnimada iyo khilaafku xagga haweenayda ka socdo waynu soo marnay suuradda laftiran kusoo marnay markana waxa weeyaan haddii naashisnimadu iyo khilaafku iyo xagga ninka uu ka socdo maxaa lagula xalay ninkii baan gabadhi rabin gurigii inuu dunya doonay waxbuu tabanayaa see la yeli waxay kusoo degtay bu leedaha caaisha radi allahu canha kiti xadiidka saxix bukhari soo saaray aayaddu waxay kusoo degtay nin haweeney qaba haweeneydii nacay ma rabo wuu qabaa laakiin ma rabo ma badsanayo la joogitaankeeda la noolaanshaheeda yani waxa weya ma badsanayo ama mid kaluu guursaday ama mehe macnaha wax kaleeto iyo dabeeco kaleeto unbuu ku nacay ama meel lex jeclaaba hayso oo biilkaniyo xoogaagan uu bixinahayuuba ka lex jeclaabaya yani waxa weye xoogaa haweenkii sidii hore maaha ninkii hadduu xaalkiisu saas yahay oo dib usii guranahayo oo islaamtii kasii fogaanayo oo waxoogaa nushuus iyo naashisinimo uu muujiyey xalku muxuu yahay ma la garaacayo faciduuhuna wahjiruuhuna fi lmadaajici wadribuuhuna miya maya xal kale way tani taasi waxay ahayd markay xaggeeda wax ka socdaan tan xaggiisa hadday wax ka socdaan waxaa la yidhi haddii ay haweenaydu ninkeeda xaggiisa ka cabsato naashisnimo iska sarraysiin iyo dulq uu ka dulkayo iyo jeedsi uuba ka jeedsanayaba dembi soo gaari maayo iyada iyo isaga doona inay arrinkaa ka heshiiyaan oo inta laysu yimaado la tashado oo gabadha xaggeeda weliba tanaasul ka yimaado xuquuqdeedii wax ka tanaasulsho ninkan reerka inuu dumeeyo doonaya inaysan ka ficil la qaadanin oo ayadu ay reerkiisay ku badbaadin lahayd ay ku tala gasho maxay samayn marka waxay samaynaysaa inay ku tidhaahdo war wixii xuquuq ahaa ee aan kugu lahaa intaana waan ka tanaasulay intaana isi laakiin reerka hadimin inkaarme reerka hadimin soomaliid iyo habeen bari kuguma lahayn haddaad doonto bishii laba goor imo biil soo kuguma lahayn maalintii shan boqol haddaad siin jirtoo lex jeclowday oo gurigiiba inaad dunysa hadda taagan tahay bal shantii boqol saddex hayso oo laba unisi guri sidaa iyo sidaa haddii aan deganaa oo guriga kiradiisii uu ku dhibay bal guri ka raqiisana deji sooma masruufkii iyo marashadii iyo meer iyo wax ka tanaasusho iyo xuquuqdeedii inay wax ka tanaasushay tiraahdo guriga jiritaankiisa ku badbaadso sulxu heshiiskaas inay gasho ayagana dembi ka soo gaari maayo isagana dembi ka soo gaari maayo rabbi subxana watacala weliba rabbi wuxuu leeyahay wasulxu khayrun heshiiskaa fiican reerku inuu kala tago oo la kala dhaqaaqo waxaa ka fiican oo la dumiyo guriga la dumiyo waxaa ka fiican in la heshiiyo oo wax laysaga tanaasulo rabbi markaa kadib wuxuu yidhi wauxdirat ilanfus shuxa nafafyaalka waxaa lagu xaadiriyey bakaynimo bakaynimo iyo naf meel ma kala jiraan mar walba wayna wada joogaan waa isku xaadirsan yihiin oo dusha iska saaran yihiin oo marna kama maqan asagana bakaynimadu waxay kaga jirtaa gabadhan hadduu xoogaa yaro dhibsaday inuu isaga dulqaato isaga sabro lexjeclooda waxaa la daayo oo gabadhii la mucaamalooda gurigiina daayo bakaylina udiida ayaduna inay reerkii ku badbaadiso xoolaheedii iyo xuquuqdeedii inay wax ka tanaasusho bakaylina udiidan wauxdirat ilanfusu shuxa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaika hum muflixuun liibaantu marka waxay idiin jirtaa labadii isqabtay inaad yani aad bakaylnimada ka gudubtaan adiguna waliha waxaad tabanaysa wax jooj gabadhahay adiguna xaalkii xumaayey wuxuu ka tanaasul saas maana marka bakaylnimada ka gudbo qoyskiiyo reerka hala badbaadiyo haddaad wanaajisaan oo mucaamalada dhexdiina aada wanaajisaan wixii ilaahay idinka reebayna iska ilaalisaan oo rabbi ka cabsataan alle waxaad samaynaysaan khabiir buu u yahay oo guntiisu ogyahay xoogaan bu rabbi subxana watacala saas wey maana waa sidii khadiija ay samaysay waxaan ilaa asawda ay samaysay radi allahu canha way duqowday markaasaa waxay aragtayna waxay ka cabsatay oo istiri nebigu amuu ku furaa waxay tiri nebi allow aakhare waxaan doonayaa inaan ka mid noqdo xaasiskaan sidaas daraaddeed aniga habeenkii adii imaan lahayd caaisho oo xaasastaa ugu jecesho ha qaadato laakiin xarigoon ha igu xidhnaado xarigoon ha igu xidhnaado caaisha waxay leedahay waxaan isleenahay bay tiri aayaddani in kusoo degtay arrintii sawda iyo nabiga dhex martay salawatu rabbi wasalam caleyh marka ceeb maaha dhibaatana male saas maana وإن امرأة هدي هويني وإن خافت هدي عبسة امرأة هويني خافت أي عبسة من بعلها منك هذا حجيس نشوزا ناشن زنيوها بك عبسة النشوز وحل الأداء الترفع سسريسين يدور كده ونيكو كفو قاعد هويني أو أنا سإعرابا كيتسي هديك عبسة وكتشيسنا يعني مضى سيديسي هرمان سيديسي هرشاكدي إيه معانكي إيه يعني معاملتي فعلي إيه ملح حوالي كيسي بكت فلا جناح الذنب معها من عليهما دسورة أن يصلح إليه شيئا بينهما نحن رسول حبشيد أرنت نحن وضعت على إليه كوضها الله ونقه شيئا دنبي كسو قال ماي إيضا حقوق لنا إليه كتنازل شوف دنبي كايما ماي isaguna waxa waaga loo afiyay loo saamaxay inuu qaato waxba ka soo gaarmaan wasulhu heshiiska ayaana khayrun khayr badan barbar subhanahu wa ta'ala muxuu ka khayr badan yahay min al-firaq kala tegidu ka khayr badan ee guriga tula wa uhdirat wa la hadri al-anfus nafasiyalki waxa lagu hadiriyay ash-shubha bakhaylima lagu hadiriyay waxa u diida labadooduba inay isu tanaazulaan oo gurigu dhisnaado waxa u diida waa bakhaylnimada nafta bini aadamka lagu xadiriyay saas macnaa oo mid walba yani waxa weeyaan ijiid aan ku jide يعني واقع مدارس هدي على يشد تنازلين ولا كلا رونانين رمضة غير من أعناه غير هو يكون دقية كي وحوجا مالك واحد تمرها هي وحوجا إلا تنازل ولا شو شيء تيجي صاصا معاه أقول لكم كلام وإن تقسموا هدي أدونا كسان معاملة تحرينا مع رمت تحرينا وإن تقسموا ده وحوله ابن كثير وحال جولا مشقة وحوجا تفسق الأوجبات للسنين إيه نعيتان كالأول نعي هدو السجسر شو هدو القاطع dhib baa ku ahaato laakiin haddii isaga dulqaato oo watataquu alla aad ka cabsataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluna waxaad samaynaysaa khabiiran midkii gun og walan tastatiicuu ma kari kartaan an tacdiluu inaad cadaalad samaysaan bayna nisaai dumarka dhexdooda inaad cadaalad samaysaan dhinac walba walaw xarastum aad dadaasheenba si kasta hadaad dadaasha falaa tamiluu marka ha iilamina kula almayli iilasho dhamaystiran iilasho kulligeed ha iilamina oo fatadaruuha aad ka tagtaan midii aad ka ilateen kalmucallaqati iyadoo ah sidii mid la xidhay oo kale sidii mid la xidhay oo yani waxa weeyaan meel sare lagu xidhay oo laga laalaadiyay oo kale wain tuslixuu haddaan hagaajisaan arrimihiina oo watabtaquu alla aad ka cabsataan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaday kafuuran midkii dhaafa raxiiman oo naxariis wain yatafaraqaa hadday kala tagaan yugni llaahu alla wuu deeqi kullan mid walba oo labadooda ka mida min saacatihi waa sacnimadiisa xaggeedu ka deeqay وكان الله ألنا وحو هذه واسعا فضلك سميد واسع يا حكيما أو حكمة صاحبه رب العالمين سبحانه وتعالى مكر كرتان وما أودان دمرك إلى العدالة بحر أسر بيسان آيات وعيقان ننكي هل كبرا قبي دمر بغن رجي قبي بك عليه أسأل قوة إلى دمرك عدالة أسر بيسان بحي لوحة لكسة مرني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة ذلك أدنى ألا تعولوا هذا كعب ستان إلى العدالة سمين وإذا هل متكو كافرا هل متكو فلا أكبر لنا ساسا أدوا شقرا إن أيضا جو كده أصل كمرك وحويا وإن عدالة وكده ذلك منك لوض مرأي كبر الإسلام طيب معانا نقول لعب لغا سميا أو لغا سميا دمر وحا لغا سميا مبيتك هبين بريغا انت هبين تلا جوبت تلا وإلا انت إلا بيا جوبت waxaa lagu simeeyaa mashruufka waxaa lagu simeeyaa arbaha iyo marashada waxaa lagu simeeyaa xuquuqda kale wax alla waxaasoo dhan baa lagu simeeya laakiin waxaa jira arrimaha qaarkood oo lagu simi karin boqolkiiba boqol ma simi kartaan waxyaaba aydaan tabarba ulahayn baa jira inaad ku sintaan haddii gurigii iyo masruufkii iyo marashadii iyo biilkii iyo kulli lagu simo miyaad ku simi kartaan inaad isku si u jeclaataan maya maasa iska suurtagal maa maxaa yeelay jacaylku qalbigu ka soo fulaa qalbigana awood kuma lihin ina allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi qalbigaaga awood uma lihin yuu jeclaanayaa yuu necbaanayaa awood adigu aan leedahay ma ma kari karti ma dumarkaagii baad kala jeclaan carruurtaadii aad dhashay baad kala jeclaan saaxiibadaa baad kala jeclaan kala jeclaanshahani shay aad kari kartaan ma kuma simi kartaan kala jeclaanshaha waxayna ku simi karaynin kala jeclaanshaha wixii ka dhashay oo damaaciga ah oo galmada ah kuma simi kartaan laakiin waa inaad gurigii timaado waa inaad biilkii isku si u siiso waa inaad gurigii isku guri dejiso waa inaad ka sinta intaasoo dhan laakiin tan kuma simi kartaan maadaama aydaan taa ku simi karayn ma kari kartaan dumarka inaad u cadaalad samaysaan oo aad sintaan ma kari kartaan dhinac walba ka sintaan si kasta haddaad u dadaashaan rabbi subxana wa tacala mar hadday saas waxaa laydin ka rabaa falaa tamiiluu kulla almayli fatadaruuha kalmucallaq inaad mid uun intaad u eexataan ood u leexataan tii kale aad iskaga tagtaan sidii iyadoo shay meel laga laalaabiyo oo kaleeta samada iyo dhulka dhexdiisa ka laalaabo macnaha waxaa laga wadaa ninna ma laha nin la-aanna ma aha sid hadduu faraha ka qaadi lahaa gabadhani waxa weeye dadkeedaas meelahaasaa ilahay si kale ka sinay iyadii iyadii wax dhibay nin la-aanna way tahay oo xuquuqdii nin lagu qabi jiray kuma qabto iyo manafacad ma haysato nin waa ku magacabay haddana isla markaasi waxa weeyaan sida ay u taaliya qaabkeedu waxay la mid tahay sida doonka aan ninka lahayn oo kaleeto mucallaqada sidii shay meel dhexa laga laalaadiyay oo dhul kale la haysanin samadana la haysanin meel dhexa uu ka laalaado saasoo kale ha kaga tegin barbi subxana watacala taa hayeelina falaa tamiilu kula almayli fatadaruuha kalmucallam xadiidka nabigeena ku asxaabay sal alay wasalam yani man kaanat lahu imra'ataani famaala ilaa ixdaahuma jaa yowma alqiyamati wa axadu shiqayhi saaqitun buu nabi sal alay slam ninkii laba dumara qaba oo labadooda mid ka mida u eexda maalinta qiyaamada wuxuu imaan doonaa isagoo labadiisa dhinac mid ka mida dhulka yaallo oo jiidhaya labada dhinacna isjiiday yani waxay asbaab u tahay cadaaladnimadu ku kacay sidaas weeyaan marka fatadaruuha kalmucallam haddaad arrimihiina hagaajisaan allana ka cabsataan oo yani xaaladihiina o dhan allah aad ka cabsataan alla wuu idiin dambi dhaafi subxana wa tacala waana idiin naxariisan haddii xalku uu wixii yani wax walba inta lagu dayay labadii ruux ay isqaban waayaan ninkii si walba gabadhii ku day tanaasushay si walba diid waa uu sii jeedaa waa uu sii cararay waxba haba yaraatee xal aan laguma hayo markaa gabayn la kala tago farxad qaad gabadha xaad bay leedaha markaa gabadha saraawada iska geysida marba haddaadan dhaqasho rabin oo sida wax kaa yihiin si walbana kugu dayay hadda waxa weeyaan waa marka waa in yatafaraqa yugni illahu kulla min sacati waa in markaa laysdhibin oo faraha laga qaado gabadha hadday kala tagaanna ayadana ilaahay baa deeqi isagana ilaahay baa deeqi ayadana ilahay wuxuu siin isaga wax u dhaba isagana ilahay wuxuu siin iyada wax u dhaba soo dadka ilahay ma bano saas maana marka waxa weeyaan in la isdhibo ma in la israfaadiyana ma saasu rabbi ilahi subxana watacaala walan tastatiicuu ma awoodi kartaan an tacdiluu inaad sintaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda inaad sintaan dhinac walba inaad ka sintaan boqol kiiba boqol walow xaastum aad dadaasheenba si kasta hadaad u dadaashaan waxyaaba idaan ku simi karin baa jira wey macna ee falaa tamiiluu ha iilanina kula almayli iilasha dhamaystiran iilasho kulligeed ha iilanina oo fatadaruuha markaa aad ka tagtaan haddaad wada iilataan ood middaa wada aadaan fatadaruuha aad ka tagtaan tii kale kalmucallaqati sidii iyadoo mid la xidhay oo kale ah ama mid la laalaadiyo laba reer dhaxaad laga laalaadiyey xaggana aan la haysanin xaggana aan la haysan kuwa yani dumarka raggala oo kalena ma ah dumarka dumarka rag la-aanta oo kalena ma ah mucallaqada laba reer dhaxaad bay ka laalaada wa in tuslixuu haddaad hagaajisaan arrimihiina oo watattaquu alla aad ka cabsataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday afuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan buu ahaa meeshaasi marka khatarteeday leedahay halsjiro ragow halsjiro ulmu bilqurmi dumarka faraha badan faa'iday leeyihin laa'idig laakiin faa'iido walba haddana waxoogaageeda dhibka abaa ka cabsada haddaad isilaalin weyda adag jirta saas maana wixii xuquuqay kaaga tanaasulsha meesha row laakiin haddayna xaqeeda ayagu kuu cafinin oo kuu tanaasul labada dumarka waa nafsinta maaha macnaa waxa weya inaad yani midna mar walba un aad garabka wadato oo mar walba aad la joogto midna inaad qashinkubka ku turto maha saas wya ilahay baa kala xisaabtami doona subxana watacala haddaadan keri karaynin cadaaladda inaad samayso ha isdhibina hal mid ku gaabso dhowrsanaa waa kugu filanta haddii kale soomaa diinta ilaha fara subxana wa tacala saas in badan dumarka waxaa ku diraya la guursiga iyo inay ogolaadaan in raggu ay door badan guursadaan waxaa ku diraya waa dhaqanka rag badan ay ku dhaqmayaan saas macana mid buu la joogaa magaalada la joogaa barwaaqadiisa oo dhawaxiisa o dhan haysata tii kalena waxa weeyaan meel cidla ay joogtaa way ku rafaasanta waxaas ilahi ma ogola subxana watacala xaraam wa in yatafaraqa haddii ay kala tagaan yuqni illahu alla waa deeqaya kullan mid walba oo labadooda ka mida min sacatii waa sacnimadiisuu ka deeqaya risqiisa waasica buu ilahi ka deeqaya subxana watacaala wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday waasican mid uu waasiciya fadligiisa xakiiman oo xikmadu saaxiib walilahi ilahi keligii u sugnaa ma fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda wamaa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa walaqad wasaynaa xaqiiqe waan dardaaranay aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum hortiin wa iyaakum iyo idinkaba waxaan idiin dardaaranay an ittaquu llaha alla ka cabsada wain takfuruu haddaad kufridaan faina allaha faina lilahi ilahi waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati cidaryaalka waxa dhexdooda wamaa fi lardi iyo dhulalka dhexdooda waxaa wa kaana allahu allana wuxuu aday haniyan mid deeqtoon xamiidan oo la mahadiyo walilahi ilahay keligii baa u sugnaaday oo iskale maa fi samaawaati waxa samaawaadka dhexda wamaa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa wakafaa billahi ilahay baana ku filan wakiilan mid la tala saarto ayadu waxay tilmaamaysaa sharcigaas qoyska ku saabsan allaha dejiyey waa midka samaawaadka iyo dhulalkiiyo inta udhaxaysaba iskale isagaa iskale addoomadan isagaana sharci dejinta iskale isagaa abuurtay maadaamuu abuurtay isagaa nadaam u dejinay nadaamku uu dejiyey baana saxa wixii nadaamkaa uu dejiyey khilaafsanna sax maa waa khaldan yahay maana alla subxaana wa tacaala idinkiiyo intii idinka horraysaba wuxuu idin dardaarmay alla ka cabsado waka dardaaranki nebi aadan laga soo bilaabo ilaa rasuulkeena ugu dambeeyey sal lay slam ummadaha iyo loo wada dardaarmayay wuxuu ahaa ilahay ka cabsado iska jira ilahi subxana wa tacala oo macnaheedu yahay rabbi keligii caabuda wuxuu idin farayna qaata wuxuu idinka reebayna daaya danta iyo maslaxadu halkaasi ku jirta waa kelimo uruursan oo ka turjumaysa diinta ilahi o dhan kelimatu taqwa iyo kelimatu listiqaama iyo kelimaad waxaa jira hal kelima ah laakiin yani ka turjumaya diinta ilahi o dhan matalaya alla ka cabsa haddii lagu waxba laguma reebo saas maana ilahay ka cabsa haddii lagu wax lagu reebo ma jiro isjiro cadaabka ilahi iska ilaali haddaad kufridaan oo taqwada ka tagtaan ood gaalowdaan hadda ilaahay maxaad yeeli kartaan samaawaad iyo nololku iska leey ilaahayna waa idinka maarmaa mar walbana haddaad rumaysaan iyo haddaad diidaanba wuu mahadsanya maxaad yeeli kartaan ilahi subxana wa tacala waxbama yeeli kartaan idinkaas dhibina kulligiin haddaad wada hagaagtaan ilahay mulkigiisa waxba ku biirin maysaan kulligiin haddaad wada xumaataanna ilahay mulkigiisa waxba u dhibi maysaan marka saas in takfuruu antum waman fi lardi jamiican faina allaha laganiyun xamiid ilahay waa idinka maarmaa subxana wa tacala saas way macana marka idinkaa laydin danaynay intaasu kaamin kutub soo degaysa rusul la soo dirayo layna waaninayo laynoo caqli celinayo inagaa laynoo daraynayo waxba ilahay subxaana wa tacaala yani isaga wax manaafacaad oo ka gaaraya ma jiro walilahi ilahay keligiiba usugnaaday maa fi samaawaati lilahi alle keligii waxaa usugnaaday maa fi samaawaati waxa ciridayaalka dhexdooda wamaa fi lardi iyo dhulka waxa dhexdiisa walaqad wasaynaa xaqiiqiya waan dardaaranay aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum hortiin oo yahuud iyo nasaari ummadihii kale ah iyo wa iyaakum idinkaba waxaanu idin dardaaranay an ittaquu llaha alla ka cabsada ilahay keligii iska jira keligii u hogaansama oo keligii caabuda oo keligii sharcigiisa raaca oo rasuulkiisa ateeca taasaan idin dardaaranay wain takfuruu haddaad kufridaan faina lilahi ilahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati cirarka waxa dhexdooda wamaa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday haniyan midkii deeqtoon xamiidan oo la mahadiyo ama idinku ogolaada ama diiday laakiin wuu mahadsanya mar mar walba ilahi waa mahadsanya wlilahi ilahay keligii waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka dhexdooda wamaa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa wa kafaa billahi ilahay baana ku filan wakiilan midna tala saartana ilahay baa ku filan in yasha hadduu doono alle yudhibkum wuu idin tegsiin ayuha nnaasu dad yahow wayati wuu la imaani biaakhariina kuwa kalu la imaan wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday calaa dalika arrinkaa dushiisa qadiiran midkii kala man kaana ciddii ahaaday man ciddii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya thawaaba dunyaa adduunyada thawaabkeed fa cinda allahi ilahay agtiisa waxaa ahaaday thawaabu dunyaa adduunyada thawaabkeed iyo walaakhirati aakhira thawaabkeeda wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday samiican midkii maqal badan basiiran oo arag badan buu ahaa macnaheedu waxa wey alla subxaana wa tacaala hadduu damco ama uu doono intuu idin tegsiiyo o idin tirtiro ayuu kuwo kaleeto bedelkiina keenaya oo inaguba soo ummado kale bedelkood mani ha ummado horeo inaga horreeyo ilaahay tegsiiyey baa inaga laydinku soo bedelay idinkana hadduu alla doono intuu idin tegsiiyo o idin baabiyo buu kuwo kale idinku soo bedelanaya wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum hadduad dajeesataan ilaahay kuwo kaloo idinku bedelan weliba kuwaas dad dib laga keeni doono idinkoo kale noqon maayaan uma laa yakunuu amhaalakum idinkoo kale noqon maaya waa idinka ficnaanaya wuu awoonaa alla subxana wa tacala yani waxa weye wamaa dalika cala allahi bicasiiz arrin ilahay ku adag maaha subxana wa tacala inuu idinka idin dhammeeyo kuwa idinka fiicanna keenso allahna arrinkaa waa awooda intaa markii la sheegay baa waxa leeyahy dadka qaarka adduunye doonka ah adduunye un keliyata u nool sawaab adduunye unbuu doonay salaad hadduu tukanayo adduunye unbuu rabaa jihaad hadduu gelayo haniimo unbuu doonaya hadduu shaqaynayo waktigiisa waa un adduunya keliya doon war ninkaasow waxaad ogaataa adduun iyo aakharaba tawaabkooda ilahay baa gacanta ku hay maxaad isugu koobi keliyata adduunyada keliya isugu koobi allah intaba wada bixiye maan labadaba ka raadsatido adduunkana wixii ilaahay kuu qoray raadsati aakharana inaad addoommada wanwanaagsan ka mid noqoto maad raadsati bedelkaad hal mid keliya isku koobaysa adduunya beriba laga tegi doono dhamaanaysa bedelka aad isku uruurinayso sawaab adduunye mid aakharaba ilahay baa haya maad u raadsata yani waxaa layna baraya ti aynu suurat lbaqara kusoo baranayo wa min annaasi man yaqulu rabbana aatina fi dunya wamaa lahu fi laakhirati min khalaq kuwa noocaasaa jiro adduunya un u nool wax kale iyo mabda kale aan lahayn aakhare iyo degmada dambana aan shaqaba u hayn kuwaasa waxaa laleeyahay waxaa ka fiican inaad kuwa noqotaan wa minhum man yaqulu rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan wakina cadaab annar labadaba adoo sad ka heli karaa barcaqli xumadaana waxaadun adduunyada isugu kooli soo nacasnimoma lagu leeyahay oo lagu markaati kacayo uu qaniya iyo hadduu faqiir yahayba ilahay baa kaa xiga ilahay baa maslaxadooda garanaya kan qanigee xoolaha leh ha uga tegin inaad ku markhaati furto run guri kaa haya daraadii xasnada berinta amaad wax ka heshaa markaasaad markhaati furkii ka cararaysa ama isagaaba baad lagu markhaati kacaysa run guri baa ku haya ama waabaad cabsanaysaa waxaad isle waa ninka waa nin xoolo lehe dawladdiina waa ka cagdhowya ama berinta xoolihiisa ku adeegsada balaayo ku gaadhsiiya maya hadduu qani yahay ha cabsana run guri iyo rajo xoolihiisa kaa haysana ha uga tegin cadaalad hadduu faqiir yahayna naxariisasho aad u naxariisanaysa faqiirka isagana markhaati furka uga teg talow haddaad hal milyan baa lagu haystaa ku markhaati kacdo xagee buu ka bixin doonaa waa miskiin iskama gudi karo ha ku markhaati fur ilahay ugu dhawo inaa salaam alaya maya hayeel faqiir hadduu yahay iyo qani hadduu yahay ilahay baa kaadhiga ilahay baana maslaxada garanaya ku markhaati kac ka bax kanaa baahan kanaa xoolo haysta kanaa madaxweynena kanaa magac leh kanaa kula dhashay kana kaa soo jeeda kana wax ku siin doona ka baxda casab ilaahay dartii markhaatiga uu furabarbalaya subxana wa tacala saas weeyaan hawada ha raacin oo waxay naftiinu jeceshahay cadaaladda ha ka raacina iyo sinaanta oo yani cadaawad baa naga baxaysa hebel ha samayn wuu iga fogyahay hau samayn isku madha manyin hau samayn xataa hadduu gaal yahay hadduu gaalka dilo gartiisa si xataa hadduu gaal yahay xaq leeyahay waa inaad markhaati furto xuquuqda dadku inay helaan waa laga maarmaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu u soo dejiyey in ay cadaaladu dhulka caminto dulmiga iyo gardaraduna ay meesha ka baxdo saas ilahay soo dejiyey subxana wa tacala waka waxaa layna leeyahay haddii aad leexataan aad leexisaan markhaati furkii oo sidii wax u dhaceen si aan ahayn aad wax u sheegtaan ama aad jeegsataan oo aadad ka tagtaanba markhaati furkii diidaan ama qarisaan markhaati furkii ilaahay subxaana wa tacala waxaad samaynaysaa wuu kun ogyahay abaalkeedana wuu idin marin doonaa waman yaktumha fainahu aaimun qalbuhu waa kan soomar markhaati furka ruuxii qariyo ka jeedsadaay qalbigiisaa dambaabay bu rabbi subxana watacala aad bay marka halis u tahay saas way macana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo kunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagni badan bilqisti cadliga iyo cadaalad shuhadaa ahaada kuwa mara kaca lilaahi ilaahay dartii kuwa u markhaati kacano walow calaa anfusikum nafafyaalkiina dushoodaba ha ahaatee aw ilwaalidayni ama labada idin dhashay walaqrabiina iyo kuwa idin xige ee sokeeyaha kuwaad ku markhaati kacaysaan kuwaaba ha noqdeen markhaatiga un xaggiisa xiga idin alxaq waa xaq xaqa iyo cadaalada un taa un adigu ilaali in yakun haddii uu yahay ka lagu markhaati kacayaayo haniyan mid hodan ah aw faqiiran ama mid faqiira hadduu yahay fallaahu alle ayaa awlaa yaa haboonaansho badan bihimaa labadooda ku haboonaansho badan ilaahay baa masaalixdooda garanaya isagaana kaa xiga isagii saas kaaga xigay masaalixdooda kaa yaqaanay baa ku markhaati kac ku yidhi maxaad adiga marka faqiir weeye iyo ani weeye u fiirin ma ilahay baan addoomadiisa uga naxariis badanta mise maslaxadaad ilahay ka taqaana subxana wa tacala ka bax waxaas o dhan baa lagu leeyay falaa tattabicu ha raacina alhawa hawada ha raacina iyo siday naftiinu jeceshahay an tacdiluu ha ka raacina inaad cadaalad samaysaan sinaan inaad samaysaan ood sintaan dadka ood cadaaladda samaysaan hawada ha ka raacina hawada waxa wey waa eexashada hawada waxaa soo gelaya yani hunguriga ood u eexato hawada waxaa soo gelaya markhaati furkiyo la qariyo cadaalada ha ka tegin oo hawo raacitaankeeda uga tegin wain talwuu haddii aad leexisaan markhaati furka oo jidkiisii saxdaa ka leexisaan aw amase tucriduu idinku aad ka wajeedsataanba aad qarisaan ama diidaanba inaad furtaan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii kun og buu ahaaday oo xaqiiqadiis og waana idinku abaalmarin doona w maana sidaa marka maxay dila tawalalayaan haddii shuruucdaas sidaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhigay aanu u qaadan lahayn balka odhan so adduunyada maynaa liibaanen saas maa waynu liibaani lahayn shaki male addoommada kooda tabarta daran ka xoogga leh ka madaxda ka dhaqaalaha leh ka yani qabiilka badan ka qabiilka yar ilahay baa wax u simay subxana wa tacala nin walbana xaqiisi waa gaari laha laakiin markii diinta ilahay aynu ka tagnay xeer jajab iyo dastuur iyo nidaam ilaahay uu necab yahay oo nacayna aynu dhiganay raallina aan ku noqonaynu ku qanacnay aynu u tagnay oo maxkamadahoodii aynu aadnay rabbi subxaana wa tacala ciqaabtaan aragtaan buu ina mariyey saas way macana cadaalad aanta ilaahay ahayn ma jirto wax kaloo dhan waa sheega dimuqraatiya cadaalad ma hayso xeer jajabna cadaalad ma hayo yani waxa weeyaan hanti wanaagna ma hayo cadaalad ma hayo cadaalad waa tii ilahay subxana wa tacala maxaa yeelay kulligood nin walba sharciguu dejiyay isagaa ku danaysanay laakiin ilahay sharciga addoommadiisa uu u dejiyey iyagu u danaynay isaga wax dana uguma jirto sooma wax danoo ilahay ku wata ma jirto iyagu u danaynay intaa bini aadan sharci dejistayse nin walba sharciguu dejistay isaga masaalixdiisu u danaynay dimuqraatiya u danaynaysa ma afrikaan bay u danaynaysa ya mise muslimiin bay u danaynaysa may reer galbeed baa dejistay u danaynaysa hanti wadaagiyuu danaynayey reer bariguu danaynayy xeerkasanku yuu danaynay odayaashiiyo salaadiintuu danaynay saas laakiin sharciga ilahay yuu daneeyaa addoommada ilahay oo dhan buu dan u yahy oo maslaxad uhaysata masalada marka waa inaan rumaysano dadka la dagaalamaya diin ilaahay in dastuur iyo nidaam laga dhigtana wax kale lama dagaalamaya waxay og yihiin haddii la qaato ceebtooda inay soo bixi ceebtooda hadday soo baxdana kuraasidan iyo magac magacyahan iyo waxan ay ku fadhiyaan inaysan ku fadhin doonin intaa unbuu dagaalku ka socdaayo diinta ilahay wadala dagaalamaya laakiin wax kale ma way og yihiin cadaalad kale inaysan jirin wey maana saas weya yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billahi warasuulih yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey aaminuu rumeeya billahi ilahi rumeey warasuulihi rasuulkiisa rumeeya wlkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkaasoo nazla alla uu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa uu kusoo dejiyey wlkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkaasoo anzala alla uu soo dejiyey min qablu horaan uu soo dejiyey waman yakfur ciddii kufrida billahi ilahay ku kufrida wa malaaikatii iyo malaaigtiisa iyo warusulihi iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo warusulihi rusultuu soo diray walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo faqad dalla wuu lumay dalaalan lumid baciidan oo xaqa ka fog dadka iimaanka lahu alliya rasuulkiisa rumeeya kitaabkan alla soo dejiyey iyo kutubtii hore loo soo dejiyey wada rumeeya oo iimaan baaba laynooga markhaati kacay oo iimaan buuba ilahay uga markhaati kacayaay haddana rumeeye maxay yaa ayuha aladiina aamanuu baa layihi kuwii rumeeyeyow haddana rumeeya oo waaban rumaynay inaan rumaynayna waaba lanooga markhaati kacay taxsiilu lxaasil miya maya waxaa laga wadaa aaminuu iimaanku sidiisaba wuu ziyaadaa madhab ahlusuna waljamaca aliimaanu yaziidu wayanqus waana isdhimaa wuuna siyaadaa iimaanku mar walba wuxuu u baahan yahay inaad sii siyaadisaan oo kor usii socdo marka aaminuu siyaadiya iimaanka waxaa kaloo iyadana uu u baahan yahay haddaad iimaan leedahay iimaankii ku sugnaansho u baahan ilaa intaad kaga dhimanayso inaad ku sugnaato sooma baahan iimaanka ku sugnaada oo daa'ima saas macana ihdina siraada almustaqiim markaan soo maraynay baynu kasoo hadalnay waxaan ilaahay weydiisanaynaa dadka hanuunsani weydiisanayaan waaba hanuunsan yihiin hanuunkii in loo siyaadiyo laguna sugo intay ka dhimanayaan marka aaminuu billahi saas iimaanka siyaadiya kuna sugnaadaa laga wadaa macna ayib yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo iimaankii xaqa rumeeyeyo aaminuu rumeeye billahi ilahi rumeeye oo iimaanka dhammaystira kuna sugnaada intaad kaga dhimanaysaan aaminuu rumeeye billahi ilahi warasuuli iyo rasuulkiisa wlkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkaasoo nazla alla uu soo dadejiyey calaa rasuuli rasuulkiisa dushiisa uu kusoo dejiyey waa qur-aanka kaas wlkitaabi kitaab kutubtiina rumeeya alkitaabida hore asha ku jirtana waa cahdiyo alkitaabida dambe asha ku jirtana waa jinsiyo oo kutubtii oo dhan baa laga wada wlkitaabi kutubtiina rumeeya alladii kaasoo uu anzala alla uu soo dejiyey min qablu horaan kutubtii kaloo dhan baa soo gelaysa marka waman yakfur ciddii kufrida billahi ilahay ku kufrida wa malaaikatii malaaigtiisa ku kufrida oo diida amaankirta wa kutubihi kutubtiisa ku kufrida wa rusulihi rusushiisa ku kufridaay walyawmi alaakhiri maalinka dambe ee maalmaha ugu dambeeya ku kufriya faqad dalla wuu lumay dalaalan lumid baciidan oo fog ayuu lumay bu rabbi subxana wa tacala waa habaabay midkaas ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufran lam yakun illahu liyaqfira lahum wala liyahdiyahum sabiila halka waxaa laga gudagalay munaafiqiintii munaafiqiintii cayn bacayn weyo hadda waxaa laynoo galay nimankii munaafiqiinta ahaa oo in badanna laga soo hadlay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma kadibna kafaruu gaaloobay uma haddana aamanuu rumeeyey uma kadibna kafaruu gaaloobay uma kadibna isdaaduu siyaadsaday kufran gaalnimo lam yakun ma ahaanin allahu alle muusan ahaanin liyaqfira mid dhaafaya liyaqfira mid dhaafaya lahum iyaga mid u dhaafaya muusan ahaanin walaa liyahdiyahum mid hanuuninaya muusan ahaanin sabiilan jid kuma hanuuninaya bashir u bishaaree almunaafiqiina munaafiqiinta waxaad ugu bishaaraysaa biana lahum inuu usugnaatay cadaaban cadaab inuu usugnaaday aliiman oo xanuujiya yayhe aladiina munaafiqiintaasoo yatakhiduuna samaysanaya alkaafiriina gaalada ka samaysanaya awliyaaa kuwa ay isxigaan oo isjecel min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood ayabtaquuna ma waxay doonayaan oo raadinayaan cindahum agtooda ma waxay ka raadinayaan alcizata lib lib ama yani waxaway gacan sarrayn miyay agtooda ka raadinayaan fa ina alcizata cizadu lilahi ilahay bay u sugnaatay jamiican xaal ay idishay kuwa iimaanka la yimid ee iimaankii ka noqday haddana gaaloobay ee haddana gaalnimadii ka soo noqday iimaanka la yimid ee haddana iimaankii intay ka baxeen gaalnimo ku noqday ee gaalnimadii siyaadiyey oo sii kordhiyey ilaa ay ku dhinteen kuwa ilahay marna u dambi dhaafi maayo saas man jidna ku hanuunin maayo waa munaafiqiin maalinba meel buu joogaayo waxoogaa markuu is yidhaahdo muslimiintii baa yaro xoogaystayna wuu soo geli ama waxoogaa hunguriya damaacay markuu is yidhaahdo xaaladdu waa cidiliyana dib buu u carari marka jidka unbuu ku jiraa marna waa sii ordaya marna waa sii ordaya kuwa noocaasa marka ugu dambaysayna gaalnimo ku dhintay ilahay u dambi dhaaf maayo subxana watacala maxaa yeele waa kan soo mar ina allaha laa yakfiru an yushraka bih gaalnimo ruux hadduu ku dhinto dambi dhaaf male walaa liyahdiyahum sabiilanna waxa weeye sid ay jannada ku galaanna lagu hanuunin maayo la tusi maayo abadan jidka jannada muminiinta umaa iskale oo ilahay ku hanuunaya subxana watacala munaafiqiinta noocaasa ugu bishaaray baa layidhi inay cadaab xanuun badan leeyihin bishaara meesha ma taaleen hadalku waa tahakum bishaarada waxa la yidhahda shay wanaagsan oo lagu sheego ood ku farxad saas mana laakiin waa tahakumo iyagaa lagu jeseesaya mana kuwo weye kuwa munaafiqiintaas waa kuwa gaalada ka dhigtay awliye mu'miniinta sokadood u fiirsada astaamaha ugu horeeya ee munaafiq marka laga hadlayo lagu tilmaamaayo gaalada is-cigaan wey gaalada is-jeceliy gaalada isla tashadaan gaalada is-xidhiidhiyaan gaaladu la degan yahay gaaladu ka agdhowy waa tilmaantooda ugu horreysa inta aad gaal u jirto unbuu iimaanna ku jira intaad gaal u dhow dahay bay gaalnimana ku dhowdahay intaad gaal ka fog tahay baad gaalnimo ka fogtahay bal middaa ku talagala saas maa kullamaa gaalka aad tala wadaag iyo la fadhiisi iyo saaxiibnimo iyo kaala dhaxaysahay gaalnimaad ama tahay ama qarka u saaranta maxaa yeele ruuxa iimaankiisu wuxuu kaamil yahay kullamaa iimaanka ruuxu uu dhammaystirmo gaaladu ka sifogeeya saas maa wlaw kanuu yuminuuna billahi wnabiy wma unzila ilayhi ma itahaduuhum awliyabu rabbi subxana watacala hadday ilaahay iyo rasuulka iyo wixii lagu soo dejiyey iyo rumaynta ay rumaysan yihiin hadday dhab ka tahay gaalada bayna awliye ka dhigteen barbi subana watacala marna ma dhacdeen laba isu imaan kara maaamar saas weyaan ayib wuxuu rabbi yidhi waxa u geynaya gaalada inay yani waxaweye awliye ka dhigtaan ma cizi bay ka raadinayaan ma xoog iyo awood iyo lib iyo gacan sarrayn bay ka doonayaan haddii sababka u geynaya ay tahay hunguri ay qabaan oo isleeyihiin gaaladaa maanta xoog badan ayagaad awood ka helaysaan garab ka dhigtoo ku tiirsada hadday u geysay fa ina alcizata lilah awoodda ilahay baa iskale ciziga ilahay baa iskale isagoo idil isagaana laga raadsada gaal cizi lagama raadsado rabbi subxaana wa tacala aayad kaloo qur-aanka ka mid waa kii kula walilahi waa ku odhanaya man kana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica ninkii cizi doonayow ilaahay baa cizigao dhan iskale ciduu siiyaa ciziga iskale ciziga waxaa iskale ciduu siiyo walilahi alcizatu walirasuulihi walilmuminiin ilaahay baa ciziga iskale rasuulkiisuu siiye baa iskale muminiinta ciziga iskale gaal ninka cizi ka raadiyey oo cizi gacanta kuma hayo waanuu ku dulloobi saasuu rabbi leehay subxana wa tacala marka taasaa u geynaysa taana ilahay unbaa laga doonaya rabbi may ka raadsadaan intay gaala ka doonanayaan way macna bashir u bishaaree almunaafiqiina munaafiqiinta ina aladiina kuwa dhe aamanuu rumeeyey uma kadibna kafaruu gaaloobay uma kadibna aamanuu rumeeyey uma kadibna kafaruu gaaloobay uma kadibna isdaaduu siyaadiyey kufran gaalnimo siyaadiyey lam yakun illahu ilaa ay ku dhinteen way macnaha lam yakun illahu alla muusan ahaanin liyakfira mid dhaafaya lahum iyaga uma dhaafay walaa yahdiyahum mid hanuuninayana muusan ahaanin sabiilan jid midku ku hanuunin jidka jannada lagu galana uu ku hanuunin maayo alla subxana wa tacala bashir bishaaree almunaafiqiina munaafiqiinta ugu bishaaree biana lahum inuu usugnaaday cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman xanuujiya aladiina kuwaasoo yattakiduuna ka samaysanay alkaafiriina gaalada awliyaaa kuwa ay isxigaan oo isjecel yihiin oo isu hiliyaan wuu ku tiirsan yahay wuu la tashadaa sirta muslimiinta u geeyaa yani waxa weyaan ayagu macnaha waxa weyaan uu tala wadaag la leeyahay ila akhiri saas macna min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood ayabtaquuna ma waxay raadinayaan cindahum agtooda oo gaalada agtooda ma waxay ka raadinayaan alcizata lib iyo gacan sarrayn iyay ka raadinayan fa ina alcizata hadday sidaas tahay fa ina alcizata cizadu lilahi ilahay bay u sugnaatay jamiican xalay disho ilahay baana laga doontaa subxaana wa tacaala ee gaal looma raadsado saas macna waan u tegi doonaa fi suurati lmaa-ida sidoo kale ugu tegi doonaa markii la yidhahdo war gaalada maxaa idin daba dhigay waxay leeyihiin waxaan ka cabsanaynaa inay inay macnaha wax balaaya dhacdo in laysku habsado waxoogaa xidhiirka waxaanu laynaa samaysanaynaa bal inaad nabad gashaan saas maana waa hadda midda taagan ila nabadgala la doonaya ma ilahay baa laga nabadgelayo gaal baa ku nabadgeli gaal miyaa ku nabadgeli maya ilahay gaal kaa nabadgeli maayo laakiin rabbigaa haddaad isku xidho rabbigaa gaal wuu kaa nabadgeli rabbigaa haddaad ka cararto gaal ku carartana gaal ku nabadgeli maayo united nation baan ku nabadgelin karin maraykan baan ku nabadgelin karin ruush iyo reebali baan ku nabadgelin cid ilaahay aan ahaynoo ciisi iyo awood ku haysa ma jirto waa taasi lagu dawla lagu maxaa laga qaado soo dulli iyo ihaano iyo liidnaan iyo dadnimo xumo lagama qaado maxaa midhoo laga gurtay waa kaa ladaba orday ilaahay waa laga tegey gaalaa la isku xidhay kalsoonidii rabbigaa la lumiyey iyagaa wax la mooday laakiin maxaa laga hayaa maanta waxaa laga hayaa gumaysi iyo dulli iyo macnaha rafaad iyo burbur iyo shaqaalo addoommo u shaqeeya inaynu noqonno intaa unbaa natiijadu noqotay saas way macana ilahi subxaana wa tacala marka ciziga ha laga doonto dadow rabbi ha laysku xidho subxana wa tacala oo rabbigeen subxaana wa tacaala jidkiisa ha lagu tooso haddaan si dhaba xisbi ilahay u noqono kooxda ilahay iyo mu'miniinta aada isku xidhahay marna khasaari maysa adduunna khasaari maysa aakhirana khasaari maysa maxaa yeele ilahay baa adduunka u taliya subxana wa tacala gaal uma taliyo gaal uma taliya adduunka ilahay baa ka taliya subxana wa tacala rabbana wuxuu awoodda siinaya addoonka ku xidhana sida dhabtaa isaga ugu xidhan kaasuu rabbi siinaya subxana wa tacala waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha waqad nazla alla wuxuu soo dadejiyey xaqiiqa ah calaykum dushiina wuxuu idinku soo dejiyey fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa an idi wuxuu kusoo dejiyey an idaa samictum markaad maqashaan aayaati illaahi aayadaha ilahay markaad maqashaan yukfaru iyadoo lagu kufrinaya biha aayaad oo yustahzau lagu jeesjeesayo biha iyada falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum kuwaa ku jeesjeesaya la jirankooda ha fadhiisanina xataa yaquuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidin sheeko hayrihi oo aan isaga ahayn kaa horay ha yeela jeesteeska ah sheeko aan ahayn ilaa ay dhex galaan ha la fadhiisanin idan markaa haddaad la fadhiisataan xaalkaa isaga ah iyo inakum inakum idinku idan markaa haddaad saa ula fadhiisataan miluhum iyagoo kala tihin dembiga waad ku simantihin ina allaha allana jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta midkii kulminayo wey iyo walkaafiriina gaalada fii jahanama naarta jahanamo isugu geyno ku kulmin jamiican xaala idin yihiin aayaddan waxayna leedahay waxaa laydinku soo dejiyey hadda ka hor aayaddan ka hor waxaa soo degay oo qur-aan oo laydinku soo dejiyey haddaad maqashaan kuwo ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaya oo ku jeesjeesaya hala fadhiisanina ilaa sheekada ay ilaahay aayaadkiisa wax kaga sheegayaan intay ka baxaan sheeko kale ay dhex galaan ha la fadhiisanin qur-aanka soo degay tan ka hor ee la tilmaamayahay waa qur-aanka aayadda kuaan ugu tegi doono fi suurati lancaam maxaa yeelay suurat lancaam waa makiya sooma makay kusoo degtay tanina intii maka la joogay tanina waa madaniya oo tanaa dambaysa aayadda ay tilmaamaysay leedahay marka waxaa laydinku soo dejiyey waa aayadda suurat lancaam ku jirta oo macnaha ah وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين آه. ساسا لي النبي صلى الله عليه وسلم haddaan aragto kuwa aayadaha naga dhex gelaya oo wax ka sheegaya oo ku jeeseesaya ka jeesada nabiga sal lay slam ilaa ay war kale iyo sheeko kale galaan hadduu shaydaan ku halmaansiiyana markaad xusuusataba ka kacbale mar dambana hala fadhiisan saasaa nabiga lagu yuri sal sl aayadda way marka aayadda laleeyahay waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum waa aayad aayad lagu ixaalaynaso ha saas maana aayadaasaa laleeyahay marka waxay aayaddu tilmaamaysaa in aan dadka ilaahay diintiisa wax ka sheegaya lala fadhiisan karin ama islaamnimo ha sheegto ama gaalba ha ahaado haddaad wax ka qaban karto wax ka qabo meesha haddaad joogto diin ilahay wax laga sheego wax ka qabo haddaad af wax kaga qaban karta kaga qabo haddaad agdin wax kaga qaban kartana kaga qabo ood awood leeda haddii aadan labadaa midna samayn karaynin meesha ka kaco iskaga tag laakiin inaad tegaysato oo mamarka qaarkoodba aad u qosasho ood u marxabayso meeshii aadan ka tegin idan inakum idan miluhum iyagoo kalaa tahay markaas dembiga waad siman tihiin ka ilaahay diintiisa wax ka sheegaya burahaya ee dhaleecaynaya iyo adigu markaa isku dembi baati waana munaafiq iyo gaal un bayna ka suurowdaa arrinkaas munaafiqiinta iyo gaaladana ilahay naarta jahanama isugu geyn doona marka ma rabtaa in jahanamo la isugu kaabeeya adiga kuwa ka tag meel ilahay diintiisa wax lagaga sheegay ha fadhiisan saas maana cidda wax ka sheegayso diinta ilahay duraysa haddaad wax ka qaban karto haddii kale ka tag saasaa la doonaya macana ayib waqad nazla waxaa soo wuxuu soo dejiyey alle calaykum dushiina wuxuu kusoo dejiyey fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa an idaa samictum anhu amar iyo shaniye idaa samictum markaad maqashaan aayaat illahi aayadaha ilaahay yukfaru iyagoo lagu gaaloobayo biha iyada wayustahzau lagu jeesjeesayo bihaa iyada falaa taqcuduu ha fadhiisanina macahum la jirankooda xataa yaquuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidin sheeko ama war gayrihi oo aan kaa ahayn war kale ilaa ay sheeko kale galaan sheeko kale hadday ku sheekaysanayaan dhib male laakiin sheeko ay ilaahay diintiisa wax ka sheegayaan male ilahay baa lagu caayaya diinta ilahay baa lagu duraya dadka ahlu diinka baa lagu yani waxa wax laga sheegaya gabihii xijaabna baa lagu dhaleecaynaya yani waxa weeyaan xukunka ilahay iyo dastuurka ilahi laisku dhaqaa wax lagaga sheegaya soma nadaam xuna baatila lagu sidaynaya ha fadhiya aayaddan waa aayadda loo daliishado baarlamaanka in la dhex fadhiyahay inaan shareecadu ogolay waxayna u baahan tahay masaladaas aqliyaadka muslimaadka ee gaalada la nool ama baarlamaanaadka dawladaha maanta jiraay ee ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn jidaynaya ninka dhex fadhiya waxba ka dhahayninow warkaas muxuu yahay marka ya ba laga yaabo saxiixabi inuu meesha kusoo baxo khamrada ha la baneeyo nin muslima saxiixiisa ku yahay haweenka zinaysta guryaha loo ogolaado nin muslima ku yahay masaajidka hala dumiyo nin muslima ku yahay wadaadada hala xidhiidho diinta sheegahaya muslima soo saxixa ruuxaha dhex fadhiyo iska haddaad wax ka qaban kartana wax ka qaban waxba qaban karta sooma waxaana waxba ka qaban karayo ilahay dhex fadhi kuma dhigan karta haddii kale mushaharkaaga ilaaf meesha ilahay ku geyn hada meel bu ilahay ku geyn saas macna falaa taqcuduha fadhiisanina macahum la jirankooda xataa yaquuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidin sheeko oo gayrihi ka aan ahayn inakum idinku idan markaa haddaad saa yeeshaan ood la fadhidaan ilaahay diintiisa oo lagu jeesjeesaya aayaadkiisa wax laga sheegaya idan markaa miluhum iyagoo kalaatiin dembiga waad ku sibantihin ina allaha allana jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta mid kulminayo wey iyo walkaafiriina gaalada fii jahannama naarta jahannama ayuu ku kulmin jamiican xaalay idin yihiin aladiina yatarabasuun munaafiqiinta waa lasii tilmaam marka sheekadooda maanta waa lagu dheeraan darsigeenna ayaga ayaa maanta lagu khatimiyo aad buu ilaahay uga hadlaa subxana wa tacala munaafiqiinta sababta keentay in aad looga hadlana waa suurat lbaqara kasoo sheegay waa saddexda kooxood mu'miniinta munaafiqiinta iyo gaalada munaafiqiinta ugu khatarsan uguna dhib badan gaalka gaalnimadiisa caddahayo banaankaa jooga si unbaad uga tacaamuli ama aad uga taxadari laakiin kan safka hore kugula jira masaajidka ku tukanaya yani waxa weeyaan sujuudu ka muuqato haddana hoos gaalka kala xidhan ee warkiisiinahaya ee u shaqaynahaya ee u dadaalahaya balamusade soo kama khatarsan muslimiinta maanta dulliga haystaayo munaafiqiin baa ule saas macana gaal maanta dhibka muslimiinta haystaayo inta badan waxaa keenay munaafiqiinta gaalada la shaqaysa xaqiiqadu waa sa saas haddayna ayagu u suurtagelin lahaynna mayna u suurooday saas geedkii yidhi gudinay gabalkaybaa kugu jireen haddana se ahlimaadana goyseen sooma mid islaamnimo sheeganhayo unbaa ku dhex jiro oo sida la yeelay mooye gaal waxba lagama dhimin saas daraaddeed qolyaha tilmaamahooda in la caddeeyo aad looga hadloo la sharaxo waa loo baahanya maxaa yeele khatarta islaamka ku hayaan baa ka badan khatarta gaalada cadcadbay ku hayaan maana gaalada muuqataan dhiiq gaalada gaalnimo waa iska cad aladiina munaafiqiinta hum ayagu kuwaasi aladiina kuwa wey yatarabasuuna sugaya bikum idinka oo idinla koranaya idinkay idin koranayaan oo xumaan bay idinla koranayaan fa in kaana haddii uu ahaado lakum idinka fatxun furasho oo min allah xagga ilahay ka ahaatay hadday idiin ahaato yani guul wey guul haddaad heshaad iyo lid xagga ilahay ka ahaatay qaaluu waxay odhanayaan alam nakun miyaanaan ahayn macakum la jiranki warsumaanaa idinla jira wain kaana hadduu ahaado lilkaafiriina gaalada hadduu u ahaado nasiibun gabal nasiib guul ah hadday gaaladu gaadhana qaaluu waxay odhanayaan gaaladii ay ku odhanayaan alam nastaxwid miyaanaan raynin calaykum dushiina miyaanaa idinka raynin intaan idinka raynay soomaanan idin daynin abaal bay ku sheeganaya oo wanamnackum soomaanan idinka reebin min almu'miniina mu'miniinta soomaanan idinka reebin hadi wixii wax laga siiyey marka fallahu alle ayaa yaxkumu xukumi baynakum dhexdiina ayuu kala xukumaya bay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walan yajcal allahu alla ma yeelayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala almu'miniina mu'miniinta dushooda sadiidan jid ay ku baadi'iyaan ayib macnaha munaafiqiinta tilmaamahooda waxaa ka mid a inay mu'miniinta xumaan la sugaan oo balaayada wareegta ay la sugaan maalinka la baabi'in doono ama balaaya ku habsan doonto midaasay idinla koranayaan oo idinla sugayaan waase iyo misle yihiin miyaad guulaysan doontaan mise waa laydinka adkaan doonaa ayagu natiijadun bay sugaan ragle ma aha wax la yidhaahdo yani waxa weye iktiraaxaad horele ma aha ma laha laakiin way gansugaatanoo maxay ku dambe yaa reeyey isagu wuxuu isu sii diyaariyaa uu kolba ninkii reeya inuu wax la qabsado oo laisbaaq raaciya saas buu leeyahy haddii mu'miniinta ay guul helaan iyo lid waxay leeyihin waan idinla jirnay hadday muslimiintu xoogaystaan oo awood yeeshaan oo gaalada ka adkaadaan waxay leeyihin warsoonaga idinla jirnay saas idinla tukanay oo magaalooyinka idinla joogay oo mu'miniinta ahayd oo goobta xataa dagaalka idinla nimid niyad kale ku yimaadeen lakin ina dagaalamadan maysan imaan marka maxay rabaan waxay leeyihiin qaniimadii wax nalaga siiyo intaan bay u socdaan xoolaha wax nalaga siiyo hadday gaalada nasiib u sugnaado oo gaaladu ay goobaha qaarkood waxoogaa ku reeyaan waxay leeyihiin gaaladii bay markan lib ku sheeganayaan oo waxay leeyihiin alam nastacwid calayk war soomaanaan idinka raynin oo idinka adkaanin waxaa laga wadaa mu'miniinta annagoo la jirna intaanu idinka adkaanay soomaanaan idin turin oo haddaanu si dhaba annagu u dagaalami lahayn oo mu'miniinta yani dagaalkooda wax si fiican u geli lahayn miyaad jiri lahaydeenba soomaanaan idinka raynin waa horaad burburi lahaydeen annaga unbaa meesha ka baxnay oo bixitaankaan meeshan ka baxnayn hadhnay turid aan idinka idin turay nabi waan idinka adkaanay laakiin waan idin turnay haye midda labaad waxa wala macakum min almuminiin muminiintiina waan idinka celinay oo qaarna waan reebnay qaar macnaha waxa weeyaan maartii annaga haditaanka annaga aan hadnay lafteeda wax dhoweyn muminiintiina waan idinka celinay oo waan idinka xanidnay annaguna meeshii baan ka baxnay oo markaan idinka rayn lahayn kadib baanu meesha ka baxnay intaa annagaa keennabi leh marka lidkan aad yani waxa weyaan aad aada haysataan annagaaba sabab wahay ee haniimadan iyo xoolahan aad qabsateen wax naga siiya soo ma jeedaan maalinba marka ninkii waxoogaa lib ah ku fadhiya unbay iyagu macnaha waxay hoos fadhiyaan kaabay kolba la joogaan leeyahin war wax naga sii saas daraaddeed natiijasumayaan natiijadu bay sugaan saas maana alla ayaa idinkala xukumi doona maalinta qiyaamada oo ayaga qalbigooda waxa ku jira gaalnimada abaa lagula xisaabtami doonaa idinkala iimaanku allahna subxaana wa tacaala say munaafiqiintu isleeyihiin waa gaalada mu'miniinta way baabi'in doonaane gaal ilaahay mu'miniinta dushooda sid uu ku baabi'iyo u samayn maayo adduunya aakhiratooda aakhara maba jiro warkeeda adduunkana haddii goobaha qaarkood ama waktiyada qaarkood ay dhacdo inuu waxoogaa lib ah helo taa macnaheedu maaha inuu muslimiintii wada tirtiray sid uu mu'miniinta ku dhammeeyo xabad kaga soo reebin gaal ilahay u samayn maayo subxana wa tacala saas weya hadduu gobol qabsado muslimiintii meelba ka jira haddii uu qaar bad yani waxa wey laayo qaar baa sii jira laakiin in kulligoodna cidhib tiraayo ma dhacayso sidkaa ilahay uma samaynin gaal saas wey macana ayib alladiina kuwa wey yatarabasuuna sugaya bikum idinka idinla koranaya idinkay idin koranayaan iyo walba kogowa iyo xaalkiina ku dambeeyo ama dawaa'irta iyo masaaibta idinla koranaya fa in kaana haddii uu ahaada lakum idinka fatxun lid iyo guul hadday idin ahaato min allahi xagga alle ka ahaata ood gaaladii ka raysaan qaaluu waxay idin odhan waxay odhanayaan alam nakun miyaanaan ahayn macakum la jirankiina warsomaanaa idinla jirin bay odhanayaan wain kaana hadduu ahaado lilkaafiriina gaalada hadduu ahaado nasiibun gabal lid ah qaaluu waxay odhanayaan alam nastaxwid miyaanaan adkaaninoo raynin calaykum dushiina somaanaa idinka raynin yani waanu idinka rayn lahay wen haddaanu goobta imaan dagaalami lahay laakiin waan idiin turnayoo waan ka hadhay wa namnackum somaanaan reebin namnackum somaanaan idinka reebin min almuminiina muminiintii xaggoodana somaanaan idinka reebin muminiintana somaanaan reebino maanaan yani hakinin allahu alla ayaa yaxkumu xukumi baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walan yajcal allahu allana yeeli maayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala lmuminiina muminiinta dushooda sabiilan jid ay ku baabi'iyaan oo xabad ayna kaga reebin jidkaasi waa xidhay jid jira maaha saas maana sida xadiiskii nabiga kuso aroray sal lay slam ilaahay baa weydiistay arrimo saddexa labaa layga ogolaaday labada laga ogolaaday waxaa ka mid ah ummadiisa inaan cadow dhamays dhameeya oo waxba ka reebin inuusan ilahay ku salidin ilahay waa iga yeerayba nabigu salawatu rabbi wasalam aleyh taas wey maana ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiintii yukhaadicuuna waxay waxay dagayaan allaha alla ayay dagayaan wahuwa allana khaadicuhum midkii iyaga dagaya wey waidaa goortii qaamuu ay istaagaan ila salaati salaada markay isu taagaan qaamuu way istaagayaan kusaalaa ayagoo waxsanay yuraa'uuna xaalo ay istusayaan annaasu dadka ay istusayaan walaa yadkuruuna allaha allana ma xusayaan ilaa qaliilan wax yar mooye mudadariina xaal ay yihiin kuwa la celceliyey bayna dalika kaa dhexdiis yaa lagu celceliyey maxaa laga wadaa dalika kufriga iyo iimaanka wey dalikada ishaaradu waxay unoqonaysaa alkufr waliimaan iimaanka iyo gaalnimada dhexdeeda lagu celceliyey laa ilaa haaulaa laa mansuubiina kuwa loo aaneeyo maysan ahaanin ilaa haaulaai kuwan muminiinta walaa ilaa haaulaai walaa mansuubiina kuwa loo aaneeyo ma ahaanin ilaa haaulaai kuwan gaaladana looma aaneeyo kuwan kama tirsana kuwana ma ah waman yudlil illahu ruuxu alla lumiyana falan tajida heli maysid lahu isaga sabiilan jid u heli maysid jid lagu hanuuniyo heli maysid baa laleeyahy munaafiqiintu ilaahay khadiica isleeyihi ilaahay daga isleeyihi ayib suura- fi suurati albaqara kusoo marnay dagiddaasi waa iyaga jaahilnimadooda iyo caqlixnimadooda ka mid tahay iimaankana ay afka ka muujisanayaan qalbigana gaalnimo kaga jirtaan waxay isleeyihiin ilaahay daga ilahay siday isleeyihin siday isleeyihin oo ma allaha qalbigooda waxa ku jiro oo ee u qarsoon baa la siri karaa ayagu waxay isleeyihiin ilahay waaba sirteenba jar maxaa yeelay iimaankaad muujisateenba eed afka uun ka sheegateen xaqiiqada ahayd haddaad ku hesheen xoolihiinoo idinku nabadgalay carruurtiinnioo idinku nabadgashay bulshadiiood ka tirsan tihiin intaa haddaad ku hesheen hadda ilaahay waaba sirteenba sirtiinni waaba idin waaba idin hirgashay waa idin fushay dabdabiina xaal ay yihiin kuwo la celceliyey bayna dalika gaalnimada iyo islaamnimada dhexdeeda lagu celceliyey mar xaggay ukacayeen marna xaggay ukacayeen laa ilaa haaulaai kuwa kama tirsana walaa ilaa haaulaai kuwa xaggoodana maysan ahaninoo kamayna tirs- kama tirsana labadaba midba dhinac bay kala jiraan waman yudlil illah ninkuu alla lumiyana falan tajida heli maysid lahu isaga sabiilan jid aad ku hanuunaysa heli maysid Ah, diblomaasiyiin wey diblomaasi baa la yidhaha maanta ninka noocaas oo kale ah diblomaasi iyo siyaasi baa loo yaqaana a cid walba waa lala socday adiga maxaa dadkan dad gooniya kugu diray wadaad hadduu yimaado seef wato oo diin islaam baan ugaajinaya lahoo u aragtay inuu awood yeeshayna wadaad iska dhig maalinta wadaadada la caydsanayana yani waxaad noqotaa gaal cadma saas maxaaba adiga ku dhibayba dadkaa kolba ninkaad xeedhada wax kula wadaagi karto kula wadaagi laakiin inaad kooxda mar walba hal meel uka soo jeedsatahay waxay kuleeyihiin diblomasinimo ma siyaasi nafid baa lagu leeyahay saas weya ayib yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa tattakiduu ha samaysanina alkaafiriina gaalada awliyaa ha ka samaysanina min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu inaad yeeshaan lilahi ilahi inaad u yeeshaan calaykum dushiina sultaanan xujo mubiinan oo cad xujo uu idinku ciqaabo miyaad doonaysaan ilahay inaad ku samaysaan dushiina ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki dabaqaday ku jiraan alasfali ugu hoosayn badan oo min annaari naarta walan tajida helini maysid lahum iyaga nasiiran cid u hilisana heli maysid waxaa lagu noqday war gaalada weli ha ka dhiganina gaalada weli ha ka dhigana sida munaafiqiinta o kale mu'miniinay gaal waxaa weli ka dhigtoo jeclaado oo la saaxiibo oo garabsada waa munaafiqe mu'miniin yeelina arrinkaa ha samaynina mu'miniinta sokadooda gaalada ha ka dhiganina sirtiina ha siinina oo sirta muslimiinta ha siinina oo ha xigsanina ma waxaad rabtaan in ilaahay xujaduu idinku ciqaabi lahaa aada u samaysaan macnaheedu waxa weeye maalinkaad gaalada awliye ka dhigataan ilaahay gar buu u leeyahay xujuuna u haystaa inuu idin ciqaabo marka taa ha samaynina wey macnaha saas wey waa laydinku ciqaabitaa adduunkaa laydinku ciqaabi aakhira intaan la gaadhin yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa tattakiduu ha samaysanina alkaafiriina gaalada ha ka samaysanina awliyaaa kuwa aad isjeceshihiin oo jeceshihiin min duuni lmu'miniina muminiinta sokadood aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu inaad yeeshaan lilahi ilahi inaad u yeeshaan calaykum dushiina sultaanan xujo mubiinan oo cad xujo cad oo uu idinku ciqaabo inaad ilaahay u samaysaan oo dushiina u yeeshaan miyaad doonaysaan sababtuu idinku ciqaabi lahaa samaynina waa inaad gaalada awliye ka dhigataan ina almunaafiqiina munaafiqiinta si darki darga waxaa la yidhahdaa waa dabaqa ugu hooseeya dhismaha naartaa darakaad ah dabaqaad kala hooseeya wey dabaqa ugu hooseeya ee ugu cadaab badan munaafiqiinta iskale gaaladiibaa dhow- gaalnimada cadaystaba xataa dhaamis saas maana ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki dabaqay dhexdiisay ahaadeen alasfali ugu hooseyn badan min annaari naarta xaggeed oo min annaari ah walan tajida helina maysid lahum iyaga nasiiran cid u hilis ila aladiina kuwii mooye taabuu munaafiqnimada ka soo noqday oo wa aslaxuu hagaajiyeen waxay xumeeyeen oo wactasamuu qabsaday billaahi ilaahay qabsaday oo wa akhlasuu saafi yeelay diinahum diintooda lilaahi ilaahay u saafi yeelay kuwaa mooye fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniina mu'miniinta la jirankooda yihiin wa sawfa yu'ti illaah allana wuu siin doonaa almu'miniina mu'miniinta ajran ajri buu siin doonaa cadiiman oo weyn munaafiqnimada waa laga soo noqon karaa ninkii gaalo wax muuday uu ka soo noqo kii soo laabta oo ka soo noqda munaafiqnimada wixii uu xumeeyeyna hagaajiya bedelkii uu gaalo isku xidhi lahaana rabbigii qabsada tala saarta alle keliya isku xidhaay diintii istustuska uu samaynaye cibaadaadkii uu dadka tusahayeyna ee magaca ku raadinayeyna ilaahay dartii u saaf yeela ka noocaas oo kale ah kuwaasi mu'miniinta la jirankooda wey adduunkana mu'miniin xaqiiqa ah weye aakharana mu'miniinta la meel noqonaya waxaa lagu tusaya marka munaafiqnimada in laga soo noqon karay munaafiqnimada kuwii ka soo noqday iyagu cadaabkaa ma leh laakiin intii munaafiqnimada ku dhintay baa cadaab kale ila aladiina kuwii mooyaane taabuu soo noqday oo ka toobad keenay munaafiqnimada oo wa aslaxuu hagaajiyey wanaajiyey wixii ay xumeeyeen wixii ay xumeeyeen hagaajiyey dhaqankaada xumaysay waa inaad dib u saxdo oo wactasamuu cuskaday qabsaday billaahi ilaahay qabsadayoo bedelkuu gaal isku tiirin lahaa ilaahay isku tiiriyoo rabbi ku dhagay subxana wa tacala diintiisa ku dhagay rabbina tala saartay subxana wa tacala oo wa akhlasuu saafi yeelay diinahum diintoodii iyo cibaadadoodana lilahi ilahay u gooni yeelay magac aan ku raadinin dana kalena aan ku wadan alla dartii cibaadadooda u sameeyahay fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniina mu'miniinta la jirankooday ahaayeen oo mu'miniintay ka mid yihiin wa sawfa yu'ti illah allana wuu siin doonaa almu'miniina mu'miniinta ajran ajri wuu siin doonaa cadiiman oo weyn maa yafcalu allah alla muxuu ku fali bicadaabikum cadaabkiina muxuu ku fali in shakartum haddaad shukridaan oo wa aamantum aada rumaysaan wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday shaakiran midkii shukriya caliiman oo cilmi badan buu ahaaday haddii aada ilaahay addoommo ku shukriya noqotaan ood hagaagtaan muxuu ilaahay cadaabkiina ku fali ilaahay subxaana wa tacala cadaabkiina waxba ku fali maayo dheefi uga imaan mayso wax dana uu ka leeyahayna ma jir ee idinku hagaaga sababkii laydinku cadaabi lahaa la imaanina ilaahay addoommadiisa camal wanaagsan hadday la yimaadaan wuuga shukriyaa abaalgud fiican buu ka siiya cilmi buu leeyahay shay walba waa gunagi alla subxana wa tacala waa la socda maa yafcalu allah muxuu alla ku sameeyey maa maxay buu yafcalu uu falayaa allahu alle muxuu ku falayaa bicadaabikum cadaabkiina in shakartum haddaad shukridaan oo wa aamantum aada rumaysaan muxuu ilaahay cadaabkiina ku falayaa oo uu ku falayaa inuu idin cadaabo wa kaana allahu alla wuxuu aday shaakiran midkii shukriya oo addoommadiisa u abaalguda caliiman oo cilmi laho cilmi badan buu alla aday subxana wa tacala hada wabilahi tawfiiq wa sala allahu wasallam cala nabiyina muxamedin wala ali wasabi